ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan oona qabantaynta hubka soomaaliya waxaana hogaaminaya safiirka qaramada u fadhiya dalka khasakhistan kayrad umarow ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u sharaxay xaaladda xilligan ee maraysa soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka xilligana dowladdu u diyaargaroobaysa sidai ula wareegi lahayd ammaanka guud ee soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddiga u jeediyey in xilligan muhiim ay tahay in laga qaado soomaaliya oonaqabateynta hubkee saaran maadaamay awood u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda ambasador kerad umarow oo hogaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaata ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ay u yimaadeen soomaaliya ahayd siday u kuurgeli lahaayeen halkii ay marayso oonaqabateynta hubka saaran soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo dowladda soomaaliya xilliga waxaa saara cunaqabateen dhanka hubka ah waxaana la sheegaa mid ka mid a sababaha oo dhismi la yihiin ciidamo xoogan oo soomaali inay tahay cunaqabateynta hubkee saaran